bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin arbacada taariikhdu ay ku hastaysan tahay kowda bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ayaa maanta gegada dayuuradaha ee magaalada muqdisho ka qabtay hogaamiyaha ama guddoomiyaha xisbiga nabadda cabdulaahi sheekh xasan kaasoo dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya arrinta xiriga ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ay u geysteen guddoomiyahaasi ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey mid ka mid ah howlwadeennada xisbigaasi oo ay isla socdeen guddoomiye cabdulaahi sheekh marka xabsiga ay dhigayeen ciidamada dowladda waxaana la tilmaamay markuu diyaaradda kasoo dagow imaaday qeybta nasiinada ee garoonka in ciidamo ay u imaadeen dabadeedna ay ku wargeliyeen inay ugu baahan yihiin arrimo yar in wax ka weydiiyaan ugu dambeynna la sheegay inuu xiran yahay
gudaha soo galna saaka labadii saacaa ka soo baxna nairobi shantii saacna waxaan soo degnay hotel maxaan ku idhaahdaa eraborka oo aadan cadde hoolka markaan nimadnay cabdullaahi aa ii yimid oo niman la socdaan wuxuu idhi nimankaa nabad sugidda waaye waxbaa ku weydiinaya leeyihiin alaabta maxaan ku idhaahdaa boorsooyinka noo soo qabo wayar kabacdi waa sugay wiilal kaleo nala joogay baa u galgalay rag kalaan u dirdiray aniga waa lai ogolaa waaye inaan ka daba galo mana la isfahamsanayn inaan harta waqtigiisa kamid ahay layla ma socon sidaa maraynayo marka aniga waa laiga celiye waxaa lay sheegay inuu xiran yahay kabada telefoona udira waa iga qabtay waa xiran oo godka jirxoobaana lay wadaa kadibna waa la hadlo godka jirxoobaa ku xiranahay sababa waa weydiiye sababa ma aqaano uri si laysu xirtay baan u joogaa weli interview laygama qaadin oo waxa laygu haysta layma sheegin arrintan ayaana weli si rasmi ah loo shaacinin ujeeddada rasmiga ee ka dambaysa xiriga guddoomiyaha xisbigaasi waxaana wararka qaar ay sheegayaan in loo haysto arrimo ay ka mid tahay ka hadalka arrimo dhowr oo ka mid ah arrintii hub aruurinta ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka iyo booliska ay ka sameeyeen magaalada muqdisho gaar ahaan guriga uu ka deganaa muqdisho guddoomiyihii hore ee degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed daaci markaasoo siyaabo aan ayna jeclaysan ciidamada uu kaga hadlay arrintaasi cabdulaahi sheekh xasan ayaana ka mid ah siyaasi sida adkaa kaga soo horjeedo siyaasadda dowladda federaalka ee soomaaliya haatan ay wax ku wada asigoona inta badan ku eedeeyo in dowladdani wax badan aysan ka qabanin xaaladda amni ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya oo uu inta badanna tilmaamay inay tahay mid ku fashilantay arrimahaasi wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda federaalk iyo ku amisom ay la wareegeen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolkaasi iyadoona haatan wararkii ugu dambeeyay gobolka laga helaya ay tilmaamayaan in ciidamadu kaabiga ay kusii hayaan degmada xeebta ah ee baraawe halkaasoo ah saldhigga ugu xoogan ay ku sugan yihiin al-shabaab qaybo ka mid a gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya waana meesha ugu dambeysay haatan ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya cabduqaadir nuur c d oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan tiro dhallinyaro oo ka tirsan al-shabaab kuwaasoo meelo kala duwan isaga soo dhiibay ciidamadooda waxauna tilmaamay in howlgalkani uu yahay mid higsigiisa uu yahay qabsoomidda degmada baraawe oo haatan ka mid ah meelaha ugu xoogan ee al-shabaab ay kaga sug yihiin gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya
soomaaliyeed oo qalbiga maskaxda ka hada nimanka khawaarija argagixisada ayaa maxaan ku idhahdaa hadda ka tooba keenay oo u imaanaya xilligii iyo nabadoonada ee deegaanka gobolshabeelle hoose afartan iyo shan hadawaada geedo waa tii aan ku qaadilay qoryooley iyo hareerahda ay ku jireen shan amiir dhinacaasi buulmareerna waxaa ilaa iyo shan macnaha oo amiir ku jira amiir sheekh xuseen mukiitumid oo amiir aada loo yaqaana ah dhinaca kutuwaareyna maxaan ku idhahdaa dhowr iyo toban oo qoryahooda wata ayaa iska soo jirtay marka haddana kuwo badan ayaa kulita maxaa ku soo diiday odayaashii nabadona ay la soo xiriireen
tan iyo maalintii shalay ahayd ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxay ka wadeen gobolka shabeellaha hoose ee dhaqdhaqaaqyo ciidano ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacankuhaynta deegaanada gobolkaasi uu ka kooban yahay oo haatan meelo ka mid a fariisimo ay ku leeyihiin al-shabaab ayadoona degmada baraawe ay tahay saldhigga ugu xoogan ee haatan soomaaliya ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab ayadoo la bahwadaagta ururweynaha al-qaacida al-shabaab ayaana inta badan samayn wax iska caabin ah ayadoona goobaha qaar ay gaarayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyadoo wax dagaalo aysan ka dhicin saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliyana waxa ay kulan kula qaateen qaybo ka mida deegaanadii maalintii shalay ay kala wareegeen al-shabaab ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoona waxgaradkii siyaasiyiinta be dadka ku dhaqan deegaanadaasina ka dalbaday in wada shaqayn ay la yeeshaan ciidamada dowladda iyo kuwa misoomay haatan soo gaaray deegaano ay ka mid taha cadyaale oo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah oo kulanka ka hadla ayaa waxa uu tilmaamay in ay dhankooda diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan waxgaradka ku dhaqan deegaanadaasi ayagana looga baahan yahay in gacansaar wanaagsan ay la yeeshaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kalena ay kusoo wargeliyaan askarta kula dhaqanta falal ay ka mid yihiin anshax darri iyo isbaarooyin aad la shaqaynaysaan ciidamada amisom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee deegaankan labadan degmo muxuahaye tutuuliyo tuulooyinkooda nadiifiyey inaad si hufan ula shaqaynaysaanna waa ballan qaadaysaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan rabaa cid odayaal wax ku oola codkar ah isla markaana gudbin kara sida ay ciidamada qalabka sideen howlgalka u soo galeen walahay naga hadleeyeen aad tidhaahdaan haddaysan idinka hadlaynna u mahad lisaan ood shacabka soomaaliyeed dibadda iyo gudaha jooga u sheegtaan haddaa tihiin reer raagaceel wabilaahi towb halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xilli muddooyinkii lasoo dhaafayna uu ku sugnaa waddankaasi maraykanka halkaas uu kaga qaybgalayay shir lagaga hadlaya xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira dalka soomaaliya cabdiraxmaan bayle ducaale ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya dadaal ay u gelayso sidii kaalmooyin degdeg ah loola soo gaari lahaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya oo haatan ay ka jiraan dhibaatooyin abaar ah oo dadka iyo adduunyadaba saameyn ku yeeshay waxa uuna tilmaamay in shirkii ugu dambeeyay uu kaga qayb galay dalkaasi maraykanka lagu ballan qaaday in dalka lasoo gaarsii doono gargaar deg deg ah kaasoona wax loogu qabanayo dadka haatan ay haystaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee ku dhaqan qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya wax ka mid ahaa mid lagaga hadlayay abaaraha marka waxaa noo suura gashay in ciddii wax naga galeen ama aan isleenahay ahmiyad gaaraad siinaysaan ama annaga laftayadaba ahmiyad gaaranna siinaysa inaan ballamaan la samaysano ilaa dhowr minister ayaan anigu la kulmay gaar ahaan oo ka mid yahay ministerka arrimaha dibadda ee talyaaniga ministerka arrimaha dibadda holland ministerka burundi iyo ministero kaleo fara badan waxaa jira shirar kale oo goongooni oo iyagana aan ka qayb galay shirarka ay beesha caalamka u qabata soomaaliya oo inta badan looga hadla kaalmooyin deg deg ah iyo sidoo kale kaalmooyin loogu talagalay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ah kuwa aan soo dhaafin afka waxaana inta badan aan muuqanin waxqabad rasmi ah oo ay samayso beesha caalamka taasoona ku aadan dhibaatooyinka ka jira dalka soomaaliya haddii ay noqo lahaydeen dhinaca abaaraha iyo horumarin horumar uu sameeya dalka soomaaliya sida dhinaca dibudhiska qalabaynta ciidamada dowladda iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee muhiimka u adeegyada bulshada caalamka ayaana inta badan ugu yabooha dowladda federaalk ee soomaaliya lacaga aada u fara badan inkastoo si rasmi aanan gacanta loogu soo gelinin dowladda federaalk ee soomaaliya kulan uu goobjoog ka ahaa wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan dhallinyarada adduunka oyna ka qayb galeen dhallinyaro soomaaliyeed oo aada u fara badan oo qeybna ka ahaa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ayaa maanta waxuu ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya wasiirka oo goobtaasi ka hadlaya waxa uu tilmaamay inay aada ugu faraxsan yihiin ayna soo dhoweynayaan in maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya uu ku sugan yahay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan dhallinyarada adduunka taasna beddelkeedana looga baahan yahay in dhallinyarada soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan waxa uuna tilmaamay in ay ka ballan qaadeen ama ay sheegeen inay samayn doonaan howlo shaqa abuuris oo loo sameynaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo inta badan haatan ka cabanaya dhibaatooyin qayb ay ka tahay shaqa la-aan baahsan oo ka jirta dalka soomaaliya
soomaaliya inuu joogo wakiilkii qaramada midoobey oo arrimaha dhallinyarada soomaaliyeed u qaabilsanaa inuu halkaanala joogo wakhtigiisa qaaligaana uu noogu soo furay taasna waxay noo tahay sharaf waxaana leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed fursadda ha laga faa'iidaysto maxay ahaytoy wixii hadda ka dambeeya waa inaan u soo jeesanaa dalkeenna iyo dadkeenna sidii aanu horumarin lahayn uma baahnin adduunyada ma weydiisanayno raashin ma weydiisanayno kaalmo ma weydiisanayno gacanta nooma horsana waxaan weydiisanaynaa sidaan uga bixi lahayn dhibaatada sidii dhallinyarada soomaaliyed ay xirfad u heli lahaayeen sidii ay u shaqaysan lahaayeen iyaga dhanka kale wakiilka qaramada midoobey ee dhallinyarada adduunka oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay sheegayna in kelmadda al-shabaab ay tahay dhallinyaro balse si qaldan ay u adeegsadeen kooxahan kasoo horjeeda dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu dhanka kale sheegay in dhallinyaro si qaldan loogu adeegsanayo dagaalada here today to tell you that the United Nations supporting you and wants to work with all of you and wants to work with the government of Somalia for the betterment of young people in this country. From an Arab country, I come from Jordan. In Arabic, the word Shabab means young people, and it should continue to mean young people. In no way we should allow that the word Shabab to be stolen from young people and young Somalis today.
ugu dambeyna diyaaradaha dowladda ingiriiska ayaa waxaa la tilmaamay inay bartilmaameysadeen fariisimo dhowra oo ay leeyihiin kooxda daacish ee ka dagaalamaysa wadankaasi ciraaq iyadoona fariisimo ay ku lahaayeen gudaha wadankaasi duqeymo xoogan ay u geysteen diyaaradaha dalkaasi ingiriiska inkastoo aan faahfaahin rasmi ah weli laga bixinin khasaaraha dhabta ee ka dhashay duqeymaha ay geysteen diyaaradaha ingiriiska ayaana waxaa la tilmaamaya haddana inay jiraan bartilmaameedyo gaar ah oo diyaaradaha mowqifkooda u ahaa kuwaasoona lala haleelay duqeymaha sida la sheegayo inkastoo warar faahfaahsan oo intaa ka badan aan weli laga helin duqeymihii ugu dambeeya ka dhacay wadankaasi ciraaqa dhowaan ayay ahayd markii baarlamaanka wadanka ingiriiska ay meel mariyeen inay ka qayb qaataan duulaanka ka dhanka ah kooxda daacish ee ka dagaalamaysa ciraaq iyo syriya waxaana ingiriisku ka mid yahay dowlado dhowr oo haatan duqeymo ka geysanaya gudaha wadankaasi ciraaq taasoona lagaga hortagaya khatarta ka imaan karta kooxda daacish warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh